markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwa
kulanti wanaagsan iyo weliba rabadaan wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska ee toddobaadkana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haddii iskaan iyo agab qaadayaa jiro koodigana ilaasho io abload garayn karaa ama inaan yaqaaniyo injineerna hardware mid mariga abaadiyo inta aanay eber noqon daatadaydu idinkeed af la bililiqaysiyo dhaqankii lacaafaan axmayaa dhankaygo murtidiiyo abraartaye ehelkii jacaylkow aqoonyahan furdaanshiyo kale ila agaasina waa jacayl jacbur lagu cabirayo iyadoo erayo teknolojiyadda la adeegsanayo sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan xubintii hal abuurka iyo heesaaga oo caawan inagula caweyn doono abwaan maxamed saalim
hal erey bay ku yardhegeen oo la yidhaha faji nacab ku tabiyaan faduul baad u garan layd marka inta badan de fajida waa la isku wada xidhay waa la iswada ogyahay marka intaasun waa mixnada soomaalida kuleed mixnad baa dhex tahalleen barnaamijkuna wacweyska washington aan ku bilowna dhegaystayaale suugaantu waxay udubdhaxaad u ahayd islamarkaana ilaa iyo haddaba u tahay hanaanka ay bulshada soomaalidu fariimaha isugu gudbiso amaba ay ku wadaagto waxaana waayadii hore inta badan suugaanta lagu qotumin jiray waaqaca markaasi halkaasi lagu nool yahay ka jira hase yeeshee teknolojiyadda casriga ah oo si weyn sannadihii u dambeeyey dunida uga hana qaaday ayaa noqotay mid ay bulshada soomaalidu si laxaadle u adeegsadaan waxaana dhacday in kelmado laga soo dheegtay loo adeegsado nolosha caadiga haddaba dhegaysta weli ma aragtay jacayl lagu sharaxaya iyadoo la adeegsanaya teknolojiyadda casrigaa waxaan soo dhoweyn doonaa axmed cismaan batuun oo hala abuur iyo weliba saxafi ku nool magaalada hargeysa oo inoo haya jacbur arrintaasi ku saabsan ablowd baa la idhaha tan waxay odhanaysaa aaladii jacaylkeen instoolgareeyaa amar qaadan weydo haad barayf agnaanaa ku albaabay baasweed intertiina diido ama kaaga caashaqa ay jiidi waayadan muu edidgaraynoo dhaabta days amaahiya anigaa dal aaminay adda aan lahayn oo iskaraash gareeye haddii iskaan iyo agab qaadayaa jiro koodigana ilaasho io abload garayn karaa ama inaan yaqaaniyo injineerna hardware mid mariga abaadiyo inta aanay eber noqon daatadaydu idinkeed af la bililiqaysiyo dhaqankii lacaafaan axmayaa dhankaygo murtidiiyo abraartaye ehelkii jacaylkow aqoonyahan furdaanshiyo kale ila agaasima waa ehelkii jacaylkow aqoonyahan furdaanshiyo tale ila agaasima ha marka
fariintiina waa ta halkaa dambe ku jirta ee af la bililiqaysiyo dhaqankii la aasaan axmayaa dhankayga ma garanaysaa waan gartay laakiin markaad leedahay anigaa dal aaminay macnaha waa dalkii waa combyuterkii dalka ahaa macnaha xogtii ama dhaatada iscratch gareeyo macnaha burburiya marka macnaha waa xogtii iyo macluumaadkiiyo sirtii la dhiibay baa la baabiinayaa oo de waxaan soconayn bay ka noqotay marka taasi maxay ku soo baxday axmed eed ku qaadatay inaad teknolojiyadda ku doorato waa kolley jacayladii i t-ga ahaa sheekadii silsilada ahayd ee waktiyada qaar warbaahinta sii dayn jirtun bay qayb ka ahayd oo haye waxay ku imanaysaa un jacaylkii unbay daba socotaa ninkii odayga ahaa hayay ma garanaysaa waan gartay ninka odayga jacaylka haye muxuu ahaa de waa jacaylka ilaa i t-gii la galay cabdixakiin oo meel walba la maray ee laga dhegeysan waayey haye haye haye ilaa intaa maray isagoo halkii isagoo ka yaro dhadhay haye ayaan jeclaa inaad ku xij waan gartay maanta kalaa jirto oo la yidhaahdo laptop oo magacii koyara dhabta aynu ku qaadanayna marka iyadu xagga teknolojiyadii guud marka laga yimaado iyadoo laptop bay gaar u qaadatay oo combyuterka yaraa ee laptopki ha adugu i t gu dee kollay nin weyn oo bedow oma kala saar saarna ee cabdixakiin ow laba dee warbaahinta waynu ku jirray intaan xaggaa u kicin oo kolley inta lagu muraadsadun baynu dee ka naqaanaaye waad yaa laakiin dee marka laysyar xariifinayana waxyaalo kalea lagu magaranaysaa hata ila soco marna waaxid haye haye marka dabadeetana waxay odhanaysaa laabtaab nin haystaa bes kitaab ma doono intuu charter qaato uu marba fiish la tegiyo boorso uu ku rido iyo kan u waayi maayo xaalkiisu waa halis markuu dhuuqa fiiska mashquul kama dhamaadeen anigana sidaasaa muuqaaga jeerkaan iskriinka soo dhigo kalgacaylisaaqa waan baint gareeyaa photoshopka mariyaa oo powerpoint iyo excelkaba ku tuuraa aayahaygii baa tahay waan walwaalayaayo jacayl baan daraadaa samiilahay fatahaya tirinjiikaroonay mouskii qulubtay marisayka dinkaad jacaylkii ku tuurtoo foormaad gareeyo waxaad tidi biliidoo qulqubaad leedahay waxaan kaa codsanayaa faistoor gareeyo adbeyskii walaaley ubad iyo caruur badan aan birint garayne ubad iyo caruur badan aan birintigrayne dabcan dee jacaylka marka laga salgaado ee uu guur yimaado caruur baa la dhalaa marka waxaad ka dhigtay noloshii caadiga ahayd ee lasoo wada qaadanayay laisbaranayay labada qof isdaawanayeen isku Ahayn.
farxayeen Marka- la wada marka- joogay marka dambana uba- la- la aqalgelaya ubad la dhalaya baad ka dhigtay hanaankii iyo Ah, nidaamkii uu yaa.
marayay kombyutarka iyo teknolojiyaddu
marka barnaamijkaa mas-uuliyadiisa ku saaran tahay aad soo saarayso scriptigiisa markaad computerka ku dhamaysato diri maysid si aad u akrido studigaa ula tagto aada iyo aad marka jacaylkuna waa sidaas oo kale oo markuu broseskiisa soo qaato haye ee uu halkii loogu tala gaaro soomaalidu waxay dee utaqaanaa jacaylku inuu yahay guurka ka hore jacaylku dee waa guurka kadib anigu sidaan aaminsanahay waxaan hore magacyo kaleu leeyahay kalgacal xiise caashar yacni waxyaalo kaloo fara badan baa jira oo ka horeeya laakiin marka la isguursado unbu dee jacaylka rasmigiihi bilaabmaa sababta marka markaasay kow tahay deetana markaasaa la birint garaynaya ubadkiina sidii waraanaba dee
waxaa kaloo ku jirta axmed tiriijikaroonay iminka dee adduunyadii wax- waxay maraysaa five g bay maraysaa marka waxa weeyaan Ah.
tiriiji waa way soo macnaa waa berigii hore miya tiriijkii baa markaa ugu sarreeyey waktigaan sameeyey oo labadii kun iyo labiyo tobankii aan abdixakinow marka waa halkii ugu dambeysay somaliland tiriiji baa ugu sarreeya oo adeega ugu sarreeya ahaa maantayina dee admaytin ma qaadanayso Haye, iyadoo haye.
lafteedu u kadeed haystaa aada iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay axmed cismaan batuun oo jacburo kale oo kuwan oo kale aana hore barnaamijka caweyska washington ula wadaagay dhegaystayaal waxa aynu ku jirnaa maalmihii u dambeeyey ee bisha ramadaane inta aynaanu gudbiyna xubinta hal abuurka iyo heesaaga markana aynu wada dhegaysanno codka fanaanada khadiija fooda iyo weliba ramadaane
ربي تصفر أننا أنكرنا رمضان رسولني محمد ربي تصفى أنا أنكر على رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان قررينا وربنا رمضان قررينا وربنا رمضان ركن كده سايسلان جاي رمضان رسمركي مؤمنين جاي رمضان ربي تصفى أنا أنكر على رمضان ramadare ramadare ramadare ramadare rodi to ma ki oralia ramadare rodi to ma ki oralia ramadare rastawa mo lagarari ramadare రాజను గురువోగే రమదారే రసవమలగరారి రమదారే రాజను గురువోగే రమదారే రసూల్ కేలి ముహమ్మద్ రబ్బి తుసాఫారే అన్నరా ఖురానాయ్ రమదారే رسول جليل محمد رب تصافى على الأمر على رمضان سيدان تمرر يا رمضان راسنا بدير وحديدة يا رمضان راس الشيطان زبرور يا رمضان راس الجميل محمد ربي المصطفى على القرآن رمضان راس الجميل محمد ربي المصطفى على القرآن رمضان رسول بني محمد رب تصافى
aynu intaasi kaga nimaadno codkaasi khadiija fooday islamarkaana aynu barnaamijkeenna cawayska washington hore ugu sii soconno markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga wacaa waynagula caweyn doonaa abwaane maxamed saalim oo ah hal abuur ku nool magaalada hargeysa waraysigan oo ay la yeelatay wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur ayaa qaybtan oo ah tii koowaad aan idiin kala bixi doonaa abwaanka da-da yar maxamed cabdiraxmaan maxamed oo maxamed saalim ku magac dheer een kusoo dhawow abwaan ugu horeyn caweyska washington v o a aad baad u mahadsantahay sagal mustafa xasan nuur waanan dhowahay boqolkiiba boqolaan kaaga mahad celinayaa inaad igu maamusteen caweyska washington waa hagaag waxaad tahay ood ka mid tahay abwaanada da-da yar ee soomaaliyeed ee ku sugan magaalada hargeysa mareer somalilandba n maxamedow haddii aynu taariikhdaadoo kooban bal aynu ka bilowno maxamed saalim halkuu ku dhashay ee waxbarashadiisii iyo taariikhdaada kooban walaal waa mahadsan tahay waanad saxan tahay maxamed saalim waa nin reer hargeysa ah si guud ku dhashay hargeysa ku koray ku barbaaray kuna kaalin qa- galay Een, waxbarashadiisa heerarkii kala duwanaa ku qaatay un isla hargeysa iminkana hargeysa waan ku nool n goormo ayuu fankaaga ama n hibadaada hal abuurnimo aada sugaatay inaad wax sameyn karto mase xasuusataa wixii ugu horeeyay eed samaysay wuxuu ahaa walaal waan sameeyey waa wey jirtaa suugaan tan iyo maalintii aan garaacsaday kolley waxba waan tirtirinayay laakiin dee baataajo un bahay abalmaran waxaan tirinaya hadda ka hor oo wax macno la may ahayn because suugaantu intay was- waxay u kala baxdaa gabay een, maanso hees jiift yacni siday u kala baxdo aqoon buu ma lahayn laakiin wuxuun baan tirin jiray haye laakiin muddadii markay ahayd labadii kun iyo afar iyo tobankii wixii ka dambeeyey ayaan suugaanta aqoon u yeeshay inaad wax curiso iyo inaad waxaad curinaysa aqoon u yeelatana waa laba kala duwan markii aan aqoon u yeeshay dee suugaantu habkay u kala baxdo iyo habraacay leedahay ayuunbay waxaygana macno yeesheen oo kale soomaaliya ee dhegeysatay ma xasuusataa wixii kuugu horeeyaad samaysay wax ma ka xasuusan kartaa ma hees mise gabay kuu doonaba ha ahaado kolley heestii ugu horreysay sameeyey jacayl gebigiiba baaqday baa la yidhaahdaa ee waa heestii ugu horreeyey in anigu sameeyo ee iyadoo tuman soo baxda jacayl gebigiiba baaqday jacayl gobonimada diiday jacaylka garaabi waayey jacaylka gar qaadan waayey jacaylka xidhiidhka guurka gadaal uga baxee gariifay jacaylka gurracane gurracane garaadkii kulla aan gayooni gufaysanuun ruuxii gooyo gadiisa ruuxii gaabshee ka goosta gacanba ruuxii u diida anaa u garaabo gartiiyo guul baan u rajayay waarta nin maxamed faarax la yidhaahda oo reer denmarig oo fanaan weyna oo koley dee barbaarta imika jirtay iyo dadkii hore aada suba yaqaanaane ka mid ahaa fanaaniintii waaweynaaye waa beri dhinaca koonfur ayaa qaaday oon aada u salaamayo heesahaagu waxay u badan yihiin intaa badaneen arkay jacaylkaasun adiga ma waxaa kugu dhacay jacayl ma waxaad ka samaysaa dad kale een heesahaaga iyo ma waxay u badan yihiin qisooyin adiga kugu dhacay mise qisooyin dad kale aad ka samaysay bay u badan yihiin walaal waan dad kalena kolley waan ka sameeyey laakiin boqolkiiba hal bay noqonayaan aniguba waxani waayahani haye haddaad faham badnaan layd nafta barashadaadii muxuu ahaa nasiibka halkaa ina dhaafin waayey allahuma salli calaa maxamed kula dee adigu waduun anigunbaa waayahani inta badan dee qof eeg marka habeen baa waxaan xasuustaa anigoo wada joogno dhowr ninoo abwaanoonu saaxiib nahay ayaa waxaan jacaylkubaanu ka sheekaynay abwaanada mise gooniyii ugu dhacaa mise sida dadka ugu dhacon buu ugu dhacaa haye waanu is su-aalay su-aal bay noqotay na dhex timid haye marka nin baa ka jawaabay aanu saaxiib ahayn oo cabdiraxmaan qoslaye la yidhaahdo haye wuxuu yidhi may walaal sida dadku ugu dhicin buu ugu dhacay inagu waynu hadallaa de wixii baa kor inooga danlacmaya inagaa moogtay halkaasaa ila martay saasaa ay tiri ma- ma nasiibkaa sidaa waayaha lugtay qabtay ma- waa adigaa de moogtay waxaagii deetana waxaad qiyaasaysaa ereya aad adigu samaysay oo laxan la same loo sameeyey oo muusig loo tumay oo fanaan qaaday oo malaha toban milyan oo soomaaliyii qof kastaa dhegaysanayo weliba iska dhex arkaayo haye marka dadkuna way dee isku waayin weeye dadkuye si gaara nooguma dhece annaka wixii codka kor nooga yar dalacma weynaga dalacanta waa hagaag een kolley waxaa la yidhaha maciil baa lala een gabyaa ma ama caashaq Ah.
marka caashaqa u badi heesta ugu horeysa diyaasha usoo qabanayno een waa tii abwaan fariimaha jacaylka waxaa qaada fanaanadan kolley fanaaniinta kale aanu isaga dhownahay Mhm.
oon aada u salaamayo haye deeqa axmed geydh Mhm.
oo joogta canada haddaad faham badnaan leyd farxad baad igelin leyd sidaan kuugu foognahay intaad iiga fikirtaad rajayla furfuri leyd maxaad ka samaysay heestaas wallahi walaal waa malaawaalay heesta haddaan been iska dhowro waxaa jira wax imagination la yidhahdo malaawaal sax oo intaad dee meel gooniya iska tagto aad isqiyaasayso oranayso hadday saasay noqon lahayd saasay noqon lahayd hadday saa kalo saasay noqon lahayd waxbaa isu kaa sawiraya sax marka heestaas sidaan ku sameeyey warta mala awaal bay ahayd Mhm.
waktigaan sameeyeyna wakti kooban bay ahayd waktigii aan dhammaanteed heesta ku diyaarinayna koley may badnayn haddana falcelinteedu koley soomaali maxamed Mhm.
dadku hal erey bay ku yardhegeen oo la yidhaha faji nacab ku tabiyaan Mhm.
faduul baad u garan layd ya salaam marka inta badan dee fajida waa la isku wada xidhay oo la iswada ogyahay marka waa intaasun baa mixnada Waa.
soomaalida koley mixnad baa dhex tahalle
Rasul
dhegaystayaal qaybo kaloo ka mida waraysiganna waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington ee soo socda guud ahaana toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeennii tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay barnaamijkii caweyska washington